bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugun sidii alhamiin faydha ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo idaacadda warsan sinhayta doorashada xubnomanka hoose ee deegaanadan koonfur galbeed ee oybagee kas rasmiyan ku furantay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya gudoomiyaga degmada buurhakaba ogeeka magaalada muqdisho ka amuuday guddiga doorashooyinka dadban ee dalka soomaaliya ogeeka deereeg magaalada jawar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe qarax khasaare jeysidii ogeeka kudhay duleedka degmada afgooya akhbaaraadka banaanka dhugun sidyaal hamiinimaadag idaacadda warsan sinhaytoyba ku mid ahaa iiraan oo saxiidii heliis gaas oo qiimashay u sa-eyey shan bilyan oo dollar baarlamaanka hungari oo diideen warku bedelowga dastuurka dalkaas in weliba doorashada maraykanka oo bilaabatay
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsidiyaal hamiinfayle hamiinimo talaada warbaanaha galaayta taarikhdan iyo ka eedanta sideedka bilo nofembar sanadka labada kun tumi litaana soo bahayana qodobadii warkan hamiinimaadana ka dhawaaday ogii oofisanga doorashada xubno manka hoose ee deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya oo bageekas rasmiyan ku furantay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya warbixin arrintaas ku saabsan weybanin haya waryagana muxudiin xasan maxamed xusne magaalada baydhabo oo xarun kumeel gaara u ah maamulka koonfur galbeed waxaa maanta si rasmiya uga bilowday doorashada aqalka hoose ee dowladda dhexe waxaana kuraasta taalla magaalada baydhabo ee koonfur galbeed matalaysa ay yihiin lixdan iyo sagaal kursi mudanihii ugu horreeyey oo baarlamanka cusub ee dawladda soomaaliya u soo baxay koonfur galbeed waxa uu noqday guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cusmaan jawaarey iyadoona xildhibaan ibraahim isxaaq yarow iyo foosiina ay noqdeen xubnaha kale ee u horreeyey ee kuraasta baarlamanka koonfur galbeed ku soo baxay ee dawladda dhexe u gudbi doona holal ku yaala madaxtooyada ayaa ergooyinka dhowr meelood lagu xareeyey goobaha doorashada ay ka dhacaysay waxaa lagu arkayey kooxo dhallinyaro ah oo wiilaal iyo gabdho isugu jira oo goobjoog ka ah doorashada sanaadiiqda cododka lagu dhiibanaya ayaa goobta ka muuqday jawiga doorashada ay ku bilaabatay waxa uu ahaa mid deggan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee koonfur galbeed maxamed cabdulaahi mursal iyo deeqo yaasiin oo ka socotay guddiga doorashada heer federaal ayaa ka hadlay sida koonfur galbeed uga bilaabatay doorashada doorashada sidaad la socotaan halkan waxaa yaalay lixdan iyo sagaal kursi oo aan u kala qaybinay inay u dhacdo doorashadooda saddex saddex weji wejiga koowaad oo ka kooban saddex iyo labaatan kursi iyo kan labaad oo isagana sidoo kale ah iyo kan saddexaad oo isagana saddex iyo labaatan ah maanta ilaahay mahaddiis sidaad u socot aad la socotaan qabanqaabada aad arkaysaan waxaa noo bilowday doorashadii ugu horraysay oo ay maanta ay qabsoomayaan ugu yaraan siddeed kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose sidaad la socotaan doorashadan waa doorasho dadban oo markii ugu horreysay ewaddanka ay soomaaliya ka dhacdo
islamarkaasna kootadii haweenka ee loogu talagalay qabiilada maanta ee kuraasta loo codaynayo inay afar ka mid yihiin loo asteeyey inay gabdho keliya ku tartamaan waa doorasho taariikhi ah waxaan aan mujtamaca soomaaliyeed intiisa uu ka kooban yahay warbaahinta aan ka codsanaynaa in si ma aragtay deggan oo ma aragtay oo mas-uuliyad leh in maaragtay aan kulligeen uga qayb qaadanno xubnaha maanta ka muuqday doorashada kuraasta u horreeya ee ka soo baxay ayaa ka mid ah guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaarey xildhibaan ibraahim yarow oo baarlamaanka federaalka ka tirsanaa oo mar kale kursiga ku guulaystay fawzi maxamed sheekh oo sidoo kale baarlamaanka iminka wakhtigiisa dhammaanaya ka mid ah oo mar kale ku soo baxday haweeneydii u horraysay inay noqotay kuna guulaysatay codad gaaraya sagaal iyo afartan deeqo yaasiin oo ku dhawaaqday natiijada ay kala heleen guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cusmaan jawaarey iyo cabdiraxmaan sheekh ibraahim oo ku dhawaaqaysana waa tan sigan ka codeeyey konton ee kor waxaa isugu soo haray tartanka
maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo cabdiraxmaan sheekh ibraahim waxayna kala heleen maxamed sheekh cusmaan jawaari wuxuu helay afartan iyo shan cod cabdiraxmaan sheekh ibraahim wuxuu helay shan cod waxaa kursigan ku guulaystay oo ah xildhibaanka cusub ee laba kun iyo lix iyo tobanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaani
waa sidee aragtida ay qabaan fawsiye maxamed sheekh xildhibaan ibraahim yarow iyo dad kale oo bulshada reer baydhabo ka mid ah oo aragtidooda ka dhiibtay qaabka doorashada koonfur galbeed ay uga bilaabatay dareenkayga ma koobi karo mana idiin sheegi karo aad iyo aad iyo aadaan u faraxsanahay maadaama aan naqday gabadha ugu horraysa oo koonfur galbeed ka soo baxday aadaan ugu faraxsanahay
guud ahaan maamulka shirka iyo ergada ee doorashada dadka ama guddiga maamulaay iyo goobjoogayaasha oo dhanna mayla raadis mahadiye mayla raadis markhaati ku haytid anidan ka faraxsana hadal badan mayra kora
ma had gaar aanu celiyo dhammaan labada guddi heer federaal iyo heer gobol sida wacan iyo dimuqraadiyada iyo daahfurnaanta ay maanta u qaban ee u abaabuleen ayagoo qof walba qanacsan yahayna meesha uu ka qaadanayo wixii carabkiisa iyo nasiibkiisa ay ummaddiisii ay u go-aamiso waad ku mahadsantihiin marka safeele nadiife oo transparent ay ka dhiidi way rajeeyay inay sidii ka dhammaan doonto haddii ilaahay er marka sida hadday ka bilaawatay so far so good way failata
wali dareenkaysa nadiifan ka cabireeya sidiyo walahta an balaawadeen doorashada an ka horreeyta ogee ka furantii sa nadiif ahoo yacni la kalsoonada korayaan dhiidiya lahaa
doorashada koonfur galbeed waxa ay yeelatay saddex weji iyadoona maanta tirada koonfur galbeed ee xildhibaanada la dooranayo ay noqdeen ilaa siddeed kursi halka kuwa kalena maalmaha soo socda la dooran doono ciidan mahadsanto muxudiin xusne guddoomiyaha degmada buurhakaba ee gobolka bayowe baa usageega ka amuday magaalada muqdisho ee caasimada soomaali gaar ahaan isbitaalka digfeer gudoomiyaha degmada buurhakaba ee gobolka baay maxamed nuur cabdiyowyo geegweyba uusan dhamaday qarax dhawaanyo al-shabaab iyo kala fiirsadeen meeladhow minshe oo uusa ku deganayay degmada buurhakaba guddoomiyaga oo dhowaan howlo caafimaad dhanka qaaday magaalada muqdishoye ka dhammaday isbitaalka digfeer sidiyo idaacadda warsan ay sheegeen maamulka degmada tali ku-xigeenka ciidanka booliiska degmada buurhakaba ee gobolka baay maxamed ibraahim cabdulle oo la hadalay warqabadka idaacadda warsan iyo sheegay intii guddoomiyaga uusageegka ka dhammaday magaalada muqdisho inaan ilaahi waa inaa ilayhi raajicuun gudoomiyihii degmada buurhakabo oo marsuun ka dhaawacmay qarax dalooyinkii oo nabaddiidka haayeen indhakeen iyo khiraabsan subaxda wajahni beeri amara ka timidi qaraxaasi waanaan kamidi sababtiis antamuti yaali isbataa qayb dhowa dalaku gobod waaye xamar digfera liinkaaday kadibna way la fadaayayni liinkaada dibadda subaxdaani beerta khiraabsan alaibalahani sheegi ilaahay naxariisa saasa soo qaatana namadi maxamed ibraahim cabdulle tali ku-xigeenka degmada buurxakab iyo saas oo kaleba uusa ku tacsiyey dhimashada kakoyti guddoomiyaga degmada buurxakab ee gobolka baay usoona muddooyinka inda dambeeyay xaaladiis caafimaadda kadabiba ay magaalada muqdisho ee caasimada soomaali gaar ahaan isbitaalka digfeera tariiq oo hadirjay sii wadadiya weyba uusa baaqan daray ummado soomaaliyeed usoonan ka baaqay intii u ku feejignaadaan weerarada iyo ha qaadayaan ururka al-shabaaba horta marka hore wayntaasiyaana intii eheladii isku geeridii iyo maamulkii dhammaantii oo dhan taasiyeeyana kan lamaad waylanaa waylanaa umadan meelwalba iyo roogda dalowgan oo wasoobe sabab sabahay oo sakiga galahay aan lahayna lingwad wayinka degaanayna iyo sakadibna kadibtoonaadaan haddana ilaahay meeliisa saari in roonay leeraajawaaban kalkan lahayna guddiga doorashooyinka dadban ee dalka iyo weybagee ka deereena magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe saadiq calismaayo warkan jowharaninku dariya guddiga doorashooyinka dadban ee qaranka soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada tani jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana magaalada jowhar kusoo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cusuble oo ay kulan kula qaateen magaalada tani jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cusuble iyo guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliya ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo halka ay wax u marayaan ugu horeyn guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo halka ay wax u marayaan
maanta waxaa sharaf weyn inoo ah wafdi ballaaran oo ka socda guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka in aan booqasho ku nimaadno xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle si aan uga qayb qaadano goobjoogna uga noqono doorashada taariikhiga ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka u matali lahaa dowlad goboleedka hirshabeelle doorashadiisii oo ka dhacaysa xarunta baarlamaanka ee dowlad goboleedka maanta sidaad ogtihiin dowlad goboleedka hir shabeelle oo ah dowlad aada u daayar oo mar dhow dhalatay inay isla markii intiis abaabusho ay geedi socodkii qaybtii ay ku lahayd u diyaar garowdo oo ay soo saaraan murashaxiinkii ka qaybgeli lahaa doorashada aqalka sare ee dowlad goboleedka ay soo saaraan waa arrin runtii farxad iyo bogaadin muran mudan maxaa yeele waxaan ognahay howlaha baaxadda ee hor yaallo dowlad madaxda dowlad goboleedka oo ay ka mid tahay soo dhisidii hay-adihii fulinta dhisidii maamulka yani wax kasta inay ka bilaabaan meel ebera marka arrintaas annagoo ka fiirinayna waxay inoo tahay annaga yani arrin aan marna wax lagu cabiri lahayn dadaalka ay muujiyeen madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedka hirshabeelle inay suurtagal ka dhigaan arrin taariikhiya oo doorasho aqalka sala maanta inay dhacdo dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi cusuble ayaa dhankiisa waxa uu sharxaad ka bixiyey halka ay wax u marayaan doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka hoose oo ka dhacayo magaalada tinijowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle maanta hadduu ilaahay yidhaahdo waxaad nagala qayb qaadan doontaan doorashadii aqalka sare sidaan jecelnahayna inaan saddex cisho oo soo socota wixii ka dambeeyana inay bilaabato doorashadii aqalka hoose runtii annaguna taariikh ayay noo tahay soomaaliyana taariikh ayay u tahay in wax badan oo la jiitamiyo maana haddii howl loo istaagaa in pressure under pressure in lagu shaqayn karo oo muddo gaaban wax badan oo wakti dheer iska soo jiitamaya in lagu qaban karo ayada nafteeda waxaan rajaynaynaa in ay ka soo baxaan labada aqalba dad ay ku qanacsan yihiin dadka deegaanka oo ah hirshabeelle ku matali kara aqalka sare iyo aqalka hoose intaba soomaalina wax ku ool u ah sacde khale sumaan sacde khadiikha idaacadda warsan magaalada jowhar qarax khasaare jaysidina way bageeka ku dhiyay duleedka degmada abgooye gaar ahaan jidkiskirow abgooye muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir waryaaga gobolka shabeellada wasan ku warmo warsan raadiyo iyo qadka taleefoonka kuwa iyo way bawal ku weydiiyey arrimogaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay in yar ka horay ayaa gaari lagu soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa waxaa lagu qarxiyey fadhiisan oo ay ciidamada militariga soomaaliya ay ku lahaayeen halka loogu magacaabo jaamacadda beeraha oo qiyaastii in yar u jirta halka loo yaqaano ceelasha biyaha ee duleedka ee degmada afgooye waxaa halkaasi lagu soo waramaya in qaraxaasi oo u geystay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo haatan dad goobjoogayaal ah oo aan la hadlay waxay ii sheegeen inay ku dhinteen ilaa iyo afar askari sidoo kale inay ku dhaawacmeen tiro ciidamo oo intaas ka badan sidoo kale waxaa halkaasi dhaawacyo ay kusoo gaadhay ciidamo kale halkaasi joogay waxaa lasoo sheegayaa qaraxan inuu sababay gaari oo ay wateen ciidamada soomaalida oo halkaasi joogay lagu qarxiyey goobta uu ka dhacay qaraxa sidoo kale waxaa waxyeelo ay kusoo gaadhay dad shacab ah oo halkaasi ku ganacsanayay iyo weliba dad kale ee halkaasi joogay qaraxanna wuxuu ahaa qaraxii ugu dambeeyey muddo bilooyin ah ku dhaca wadadan isku xirta afgooye iyo magaalada muqdisho ilaa iyo haatan waxaa lagu soo waramayaa goobta inay soo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo kusoo kusoo dhaqaaqay dhanka iyo magaalada muqdisho oo soo gaaray goobtii oo ku dhacay qaraha mana jirto dad oo mas-uuliyiinta ah oo ku hadlay qaraxaasi khasaaridiisa inta uu la ogyahay jubri meelu warkaasi ugu kooyahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dalka maraykankiiya ku bilaawatay codbiyowka doorashada guud iyo on codbixinteenka horeytiya ku dhidi tuulo laka magacaabo jegfeele oo ka yaala gobolka new hampshire wayba dhaqan hajireen intii codbixintanka horeytiya ku dhidi tuuladaas oo ee tuulada keliya oo yaan ku tarsanayn degmooyinka wadankaas uu use ka qaybsani wayban codsho dhiibaday sideed qof oo shaleedii eh ee kudi oo ka diiwaangeliysnaayeen tuuladaas codbixiyaalkaasn ku horeeyeen oyo dhiibadan siyeedka qof ee tuuladaas ku diiwaangelisnayd iyo afar kumidan oday hillary crinton meelo lama qofnion odaya donald trump hal qofna wayba laa sheegaha inti uusan codayna meelo qofka ah herina usalaa sheegaha inti uusa doorashadaasba ku maqanaaye geeka iyo wayba codbixinta ku dhihatay magaalooyinkii gobolada dalkaas doorashadan wayba laga tilmaamay intii nagada doonta ti inka adkayti oo muddo iyo dalkaas ku dhida iiraan iyo waybaya saxiidahay liiskinka winay ee tamarta tangi intii laku qaaday una qabatay inta caalamiga bilijanaya shirkada faransiiska ee tota i jina iyo kolhora ka heliyeen heliishan bilyan oo dollar oo laka hormariyo saldhigaas oo laka sameeyo badda gacanka iiraana total iyo waybaya weel dhada doontay qaybta inka badan mashruucan oo la filow inti laka dhamay sanadka dambe madaxweyne xasan ruuhani iyo fadaha intuusa kordhi faa-iidada xiriirka dhaqaale ee caalamka kureeda heliis iyo iiraanka xakameeya hayta barnaamijka nuclearka ee lagali wadamada anka awooda badana warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinamadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkege inta warkan kan lamid ereedanku kulmaan webasinku tabaana sidaasio nabadgelyo nang alaala dhankii warkan dhaafan raadiyo warsan dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed yareedan ku fiirsada koraan